بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu meeshan ka bilaabaynaa dersigeennii afartan iyo sideedaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya oon uga hadlaynay zekada weliba qaybta la yidhaha zakaatulfitriga ayaan ku jirna weeyaan zakaatulfitriga inta la bixinayo nabigeenni calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay tahay zuus hal suus baa la bixinayaa weeyaan suuskaasna waa midka aan maraynay kitaabku meeshuu noo marayay wa hiya saacun min qaalibi quuti baladihi halkaasuu kitaabku ka bilaabanaya suuskaas hadda suuska waxa weeye la bixiyo waa halkii suusoo nebi moxamed uu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaana la yidhaahdaa suuskaas baa la bixinaya qofka zekada raba inuu dhiibo waxa uu dhiibayaahi asaga weeyaan waa qadarkaas baa la yidhi zakada la yidhaha zakaatulfitrigana nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa macnaha ka hadlay ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa diinta islaamka noogu sheegay yaquulu allahu subxaanah qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasalla ilaahay baa qur-aanka uga hadlay weeyaan qad xaqiiqanime aflaxa waxaa liibaanay man ruuxii tasakaa isdahiriyey oo zekada inuu bixiyo isku dahiriyey qofkaasi waa liibaanay wuxuu ka dheeraaday adnaastii wadakara sma rabbihi fasalla xusay magaca rabbigiis ee markaa salaadii ciiddii iyo kulli la yimid weeyaan aayaddan markii nebi moxamed la su'aalay calayhi salaatu wasalaam fa qaala suubanaheenna udgan baa wuxuu yidhi nasalat fii zakaati alfitr aayaddaani waxay ku soo degootay sakaatulfitriga ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba sakaatulfitriga qofka in misaa laga rabaa maadaama aan ku celcelinay lacag lagu bixin maayo maadaama aan dhahnay lacagta haddii lagaaga qaado qof wakiil ahoo adugu wakiil aad ka dhigato qof walba maanta waa yaqaan qofoo wakiil ka dhigto hooyadaa la hadalo waxaa tira hooyo lacagtaasaan soo dhiibanayaahe haddii wax waddankaaga aadan haynin wax seke kaa qaata hooyo lacagtaa raashinku iibiyo masaakiinta iisii ma intaasaad kari weyde walaalkaa ku dhe mucallimkaaga sheekhaaga yacnii qaab loo mara way badanta raadi marka hore masaakiinta kula joogta wax kaa qaata haddaad weydo ha la gaadho kuwa kula jooga u xaq bada iyaga marka hore sii weeyaan haddaba zekada la bixinayaahu fitradu waa in misa maadaama aan dhahnay fitrada waa in la bixiyo waa waajib maadaama hadda bisha ramadaan lasii bixi karo oo qof walbaa maanta laga bilaabo fitra wuu bixi karaa weeyaan qadarkeedu in misow la eg yahay qadarkeedu waa suus weeyaan suus raashin ah suuskaas in la bixiyo ma sunnaa ma waajiba muxuu yahay waa waajib weeyaan waxaa u daliila xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam ee imaamu abu daa'uud iyo ibnu maajah iyo xaakim ay warinayaanoo imaamulxaakim weliba uu ku tilmaamay saxiix inuu yahay cabdillaahi ibni cabbaas saxaabiga la yidhahdo turjumaan lqur'aan wuxuu ka wariyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabigaasaa waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama zakaata alfitri duhratan lisaa'im min allaqwi waalrafathi wa ducmatan lilmasaakiin nebi moxamed wuxuu waajib ka dhigay sekada fitrada la yidhaahdo waxayna tahay daahirin qofka sooman laga dahiriyo bilaashka laqwiga macnodarrada ah iyo afxumada ka dhacday ayaa looga dahiriyaa waanagii hadda ka jabri weeyaan wixii kaa dhacay soonka intaad ku jirta lagaaga dahirinaya wa ducmatan lilmasaakiin buu yidhi waxay u tahuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam zekada uu farad yeelay masaakiintay quud u tahay weeyaan man adaahaa qabla salaati fahiya zakaatun maqbuula zekada qofkii salaada intaan la aadin ka hor dhiiba waa zaka aad u fiicanoo ilaahay aqbalay waman adaahaa bacda asalaat fa hiya sadaqatun min asadaqaat ilaa waqtulkaraahu gelayaahe waxaa la yidhaahdaa zakadan la yidhaahdo zakaatulfitriga waxaa fiican salaada ciidda intaan loo bixina afdala in la bixiyo waxaase bannaan in loo dib yeelo maalinkaas oo dhan in la bixiya way bannaan tahay karaahaba ha noqote laakiin maalinka in laga sii daba mariyo ayaa macnaha xaaraama waktigeeda dhan laga bixiyo weeyaan taas waa xaraam baa la yidhi zakada la yidhaha zakaatulfitrigu waa hal suus waxa la bixinayo oon ceeb oo dhan lahayn oo min qaalibi quuti lbeled beledka aad joogto raashinka laga cuno midka u qaalibka ah cabdillaahi bni cumar saxaabiga la yidhaahdo ilaahay raadiha ka noqdee waxaa laga wariyey inuu yidhi farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed wuxuu farad ka dhigay zakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin nabi moxamed wuxuu farad ka dhigay hal suusoo timira in la bixiyo waa haddii meesha timir kaliya laga quuto weeyaan qaalib u tahay ama hal suus oo raashinka shaciirta la yidhaha yaryarka ah cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunthaa wasaqiiri waalkabiiri min almuslimiin waxaana macnaha waajib looga dhigay in laga dhiibo qofkii inuu ka dhiibo masalan ba addoonkii xorkii ninkii gabadhii saqiirkii kulli baa waajib looga dhigay de saqiirkii iyo kuwaa weligoodiiba maalkoodii ka bixinaya ama isagaaba nafto haddaysan maal lahayn isagaa bixinayaba oo muslimiinta ah weeyaan weliba nabigu wuxuu amar gooniya ku bixiyey an tu'addaa qabla khuruuji nnaasi ila asalaat xadiidka waa xadiis imaam albukhaari iyo muslim iyo abu daa'uud iyo tirmidi kulli ay warinayaan afarta madhab waxay isku raacsan yihiin fidradu inay waajib tahay axbaabi fidradu waa in la bixiya waa waajib weeyaan haddii ilmaha yarkaa xoola uu leeyahay xoolihiisaa laga dhiibaa hadduusan xoolo lahayna adigaa bixinaya waxaa la bixinayaa waa hal suus oo raashinah suusku wuxuu u dhikamaa afar mud waxaa la yidhaahdaa afarta mud waxay la eg yihiin laba kun iyo afar boqol oo garaam ay la eg yihiin baa la yidhi raashinkaas baad bixinaysaa weeyaan raashinka la bixinayo ruux muctadilul khilqa ah afar xafanaad oo sameeyana waa la eg tahana waa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa raashinka in lacag lagu bixi karo qiimo in la bixi karo afarta madhab hal mid oo ka mid a oon baa laga soo guuriyey oo abu xaniifa ah weeyaan laakiin adigu anagu madhab baan leenah annagu waxaan muqallid u nahay qofku asagu meeshaan raba iska aada ma odhan karo madhabka imaam shaafici madaahibtii islaamka o dhan axaadiista nabigaba sidaasaa ku cad waxaa kaloo la yidhaahdaa waxa weeye raashinka la bixinayo sidaas weeyaan afar halkaa suus baana la bixinayaa weeye waxaana la siinayaa masaakiinta meesha aad joogto ku sugan baa la siinayaa maxaa yeelay nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam waa sadaqo dadka aqniyada laga qaadayo tu'khadu min aqniyaa'ihim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim weeyaan aqniyada naftooda fuqaradoodii meesha ay joogaan ku sugan oo ayagu u hanqaltaagaya ayaa la siinayaa weeyaan madhabka imaamu shaafici haddii la fiiriyo ma bannaana naqlu sakaad waxa la yidhaahdo weeyaan ma bannaana weeyaan walaa yajuusu lilmaaliki naqluhaa lijihatin ukhraa meel kale inuu u qaado maba la oggolo weeyaan haddii laakiin la waayo fuqaro haddii la waayo meeshaasoo dhan ba haddii laga waayo taas waa loo ogolyaha weeyaan markaa in meel kale loo qaado oo haddii aad maanta meel ku sugan tahay beledkaana qof faqiir aad ka weydo raashinkii ama lacagtii meel kale bal u dir la garayba haddaad lacagta dirtana iyadoo sideeda miskiinka yaan la siin raashin ha lagu iibiyo ee markaa masaakiinta ha la siiyo laakiin iyadoo masaakiintii la heli kara meel kale yaan loo dirin waxaa la yidhaha imaamka muslimiinta dhan asaga markii sekada loo soo ururiyo loo keeno dadkoo dhan inta wilaayadiisa xukunkiisa ku jirta oo dhan isku hal meel bay joogaan ilaa ay ka dhigan tahay meeshuu rabo sa uu qaadi karaa waxaa laga hadlaa waa maaligii ee imaamkii muslimiinta ma aha saasaa la yidhahdaa weeyaan walaa yajuusu saas weeye lianna annabiya sala allahu calayhi wasalam yskaana yastadcii zakaata alacraabi ila almadiina wa yasrifuha lilfuqaraai almuhaajiriin taasaa loo deliishadaa madhabka imaamu maalik wuxuu odhanayaa ma bannaana ilaa masaafatu lqasri xitaa ay meel jirta in loo qaado ilaa inay kuwaasu kuwan ka dhibaato badan yihiin mooye madhabka abu xani imaamu axmed binu xambal wuxuu odhanayaa waxaa xaaraama ilaa masaafatihi masaafat lqasri xataa in loo qaado waa xaaraam laakin waa ku ansaxay haddii loo qaado laakiin mutlaq ahaan madhabka abu xaniif meel walba loo qaadi karaa uu ku odhanaya alxaasil marka culummada islaamka oo masalada aqoonta u leh qof walbaa xiriir marka uu zakooyinka uu aqoon waayo waxa uu samayn lahaa waa inuu iyaga la sameeyo zakooyinkiina waa in la bixiyo waxaan rabaa inaan wax yar idin xusuusiyo gabdhaha mar walba ku mashquulsan ee ninkayga anigu waa maqan yahay aniga miyaa ilmaha ka bixinaya horta ilmaha mas-uuliyaddooda iyo nafaqadooda adiga iyo carruurtaba yaa nafaqadoodu waajib ku tahay waxay waajib ku tahay aabbahood weeyaan aabbihii hadday kala tageen iyo hadday aabbihii isqabaanba asaga soo nafaqadii waajib ku maaha fidradana asagay waajib ku tahay weeyaan marka gabaray welwelka waxba haisku dhib haiswelwelin fidra adiga ma lagaa rabo xataa hadday gabadhu tahay baan dhahnay maalqabeen hadday noqoto oo tukaamo u furan yihiin oo carwooyin u furan yihiin oo kambaniyaal u soo degaan fidra waajib kuma ahanba iyada maba saarna waajib ma saarna hadduu zawjkeedu xoola leeyahana asagay waajib ku tahay hadduusan xoola haysanna asagana waajib ma saarna iyadana waajib ma saarna laakiin markaas waxaa loo sunneeyaa maadaama iyaduna maalqabeen tahay ninkuna uusan waxba haysan iyadu inay bixido ilmaha wakiil waa uga noqon kartaa way dhihi kartaa maadaama adigii aniga wakiil ma ka noqdaahoo idan iisiiyo wakiil iga dhigo aan bixiyo fitrooyinkii laakiin wujuubku cidda uu saaran yahay oon mas-uuliyaddii sinaba uga dhacaynin hadduu awoodo waa zawjka weeyaan dadka nafaqadiisu sideedaba nafaqada iyo fidradu way wada socdaan saa oon ku barta fidrada iyo nafaqadu way wada socdaan weeyaan su-aashaas aad u badani waxay badatay zabanadan dambe markii ay dumarkii iyagu ay mas-uuliyaddii nimanka laga raba iyagu ay u badnaadeen ama ay qurbihiiyo kaleetaba ilmihii mar walba dumarkii unbaa ka fekeraya hooyooyinka ka fekeraya marka waxaad batay su-aashii ahaad yacni iyadii waxay gabadhii u qaadatay nafaqada ilmaha waajib inay ku tahay fidradu inay waajib ku tahay wax walba iyada inay waajib ku yihiin macal iyada nafaqadeediiba asagaa laga rabaa ilmihii asagaa laga rabaa fidradiina asagaa laga rabaa haddii wujuub cid ku fakanayso cidda wujuubka uu raacayo oo aakhiro loo qabsanayo haddii asagoo awoodo uu bixin waayo ayada maahae waa zawjka weeyaan gabadha maaha saasaa la yidhaahdaa taana iyadana sidaas aan ku ogaano masaladaas qaabkaas inay macnaha islaamka uga hadla weeyaan haddaba waxaanu sii wadaynaa fidradii masaa-isheedii ayaan sii wadaynaa fidradu waa tanaa oo sidaanu kitaabka uga hadlay wa hiya fidradu saacun suus weeye baan dhahnay suuskaasoo min qaalibi quuti beladihi beledka qofku uu joogo iyo meesha uu degan yahay ama baadiye ha jooga ama beled ha jooge eh cuntada laga cuno midda u qaalibka ah wadaalika kalburi burkaana waa qamxigii weeyaan washaciiri haadii waluruzi bariiskii waalximmasi shumburtii waalfuuli digirtii fuulku waa digirta xumuskuna waa miro culummadu shumbur ay iska dhihi jireen waa miro yar yarahoo iyagana aan waaweynayn oo digirta laag ah uruskana waa ursigana waa bariiska shaciirtuna waa sidoo kaleeto watamri timirtii wazabiibi midhaha zabiibka ah oo waxa weeye cinabka macnaha geedka le karam ka baxa weeyaan falow kaana qofku hadduu ahaado bibeladin magaalo iyo waddan hadduu joogo beledkaasoo yaktaatuuna albura dadka joogaahay burka ay macnaha quutaan oo qamxiga midhaha la yidhaha ama qamadiga ay cunaan falaa yujzi kayruhu baa la yidhi wax kale kuma bixi karo weeyaan wax kale inuu ku bixiyo ma loo ogola marka fidrada masaa-isheedu nuucaas weeye aan ka faa'iidaysanno masalada saxdaana aan ka qaadanno khilaafka aan macnaha ku fadhinna aan ka gudubno walaysa kullu khilaafin jaa'a muctabar ilaa khilaafun lahu xadun min annadar baa la yidhaahdaa weeyaan khilaaf kasta waxba lagama soo qaado waxaan kaloo rabnaa inaan isxusuusino xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam baa jiray abu saciid alkhudri oo warinayo kunaa nakhruju sakaata alfitri idaa kaana fiina rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam marka nebi moxamed ouna dhex joogo waxaanu ahayn kuwa bixiyaa fidrada suus dacaama saacan min dacaam aw saacan min tamrin aw saacan min shaciir aw saacan min sabiib aw saacan min aqidin falaa asaaluu akhrujuhu ukhrijuhu kamaa kuntu ukhrijuhu maa cishtu shuruud baa loo xiraa marka waxaa shardi ah qofka bixinaa muslim inuu yahay waxaa kaloo shardi ah inuu yahay qof macnaha xur ah hadda weeya inuu ahaado weeyaan xurna inuu yahay weeyaan waxaa kaloo shardi ah qofka zekada sidiisaba bixinayaahi oy wujuub ku noqone ramadaankiina inuu qayb ka haleelay bishii kalena uu qayb ka soo gaaro weeyaan waa inuu awoodo waktulwujuubka waktiga qoraxdu markay dhacdo habeenka ramadaanku uu dhammaado qarash uu ku bixiyo fidrada waa inuu heli karo kii hadda aan ka soo hadalnay ah naftiisa sida qofka ay wujuub ugu tahay dadka uu nafaqeeyana waa inuu ka bixiyo weeyaan waa inuu ka bixiyo baa la yidhi kuwaasoo dhan wuu ka bixinayaa baa layidhi aabbaha zawjadiisa inuu ka bixiyo wujuub kuma aha nafaqadeeduba waajib nafaqadaba waajibha ku noqoto lakin wujuub fitrada inuu ka bixiyo waajib kuma aha taana sidaas weeyaan waxaa kaloo la yidhi wiilka waajib kumaaha aabbaha zawjada uu qaba inuu ka bixiyo waati hadda aan sheegaynay nafaqaduba waajib ha ku ahaatee aabbaha waajib kuma aha saqiirkiisa yarow dhale canugii saqiirka ah fidrada inuu ka bixiyo hadduu xoola leeyahay xoolihiisa oon baad ka bixinaysaa adiga waajib kugumaha maalkaaga inaad ka dhiibto weladkaaga waxaa kaloo la yidhaahdaa walad midka weyn oo waalan hadduu xoolo leeyahana waajib kugumaha inaad xoolahaaga ka dhiibto ee kuwiisa oon baad ka bixinaysaa ilaa adaa mas-uulka ahe waxaa kaloo la yidhaahdaa qofku hadduu suuskii waayo ee kala bar ou awoodo barka ou awoodo ayuu bixinayaa maxaa yeele waxaa jirta qaacido fuqahadu ay dhahaan lianna almaysuura laa yasqudu bilmacsuur baa la yidhaha weeyaan wixii fudud wixii cuslaada kuma dhacayaan kuma dhacayaan weeyaan yaa la siinayaa marka fidrada dadkii la sii lahaa ayaan hadda akrinayna oon ka hadli doonaa waxaan horay uga soo hadalnay sideed sinfi ama sideed nuuc baa fidrad sikooyinka laga bixiyaa sikooyinka yaa la siiyaa ma masaajid baa lagu dhisaa maya ma hawlo kalea lagu qabsadaa maya ma madad kale lagu maalgeliyaa maya waxa weeye masaakiintu waxay rabaan ha ku qabsadeene dadka ilaahay tilmaamay intii laga helo unbaa la siiya waana kuwan faslun fii qasmi asakaati zakada qaybinteeda ayuu u fasal yahay hiya zakadu lihamaaniyati asnaafin sideed nuuc oo qur'aanka kariimka ah aayadda qur'aanka lagu sheegay waa dadka ilaahay ou yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i dadka ilaahay tilmaamo weeyaan sadaqooyinka waxaa iskaleh fuqarada waalmasaakiini masaakiintaa leh waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqaynayabaa leh caamilku wuxuu noqon karaa qofka markii xoolaha sikada lasoo ururiyo qoraya wuxuu noqon karaa qofka waardiyeynaya wuxuu noqon karaa qofka soo ururinaya caamilku wuu badnaan karaa weeyaan waalmu'allafati quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dumayo oo diinta islaamka lagu soo dumayo waa qof hadda soo muslimay laakiin daciifu macnaha daciifuliimaan ah oo haddii xoola la siiyo oo sikooyinka la siiyo wuxuu odhanayaa qalbigiisiibaa xoogaysanaya mu'allafatulquluub baa la yidhaahdaa wa fi riqaabi dadka luquntooda la fakinayo waa dadka kitaabaysan oo addoommada ah oo doonaya inay xoroobaan sakada waa la siiyaa buu ilaahay yidhi waalqaarimiina kuwa daynoobay ayaa sakada la siiyaa wa fii sabiili illaah dadka ilaahay diinwaddadiisa ku sugan oo mutadawacnimada jihaadka u gala ayagana waa la siiyaa wabni sabiil qofka musaafirka ah na waa la siiyaa waa sideeddaas ilaahay qur-aanka ku sheegay fariidatan min allahi buu ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala hiya lihamaaniyati asnaafin alfaqiiri faqiirkaa la siiyaa waalmiskiinina waa la siiyaa waalcaamilina waa la siiyaa wadaalika caamilku kasaaci midka u ordayo u sacyinaya soo ururinta sekada walkaatibi midka qoraya liamwaali sakaad kaas baa caamilka looga jeedaahe waalmu'allafi qalbuhu qalbigiisa ruuxa lasoo dumayo kaana waa la siiyaa wadaalika kaman ruux weeyi aslama soo muslimay walxaal fii islaamihi dacfun islaamnimadiisana taagdarri baa ku sugan ow kaana islaamuhu qawiyan la ama islaamnimadiisu xoog bay leedahay laakin yutawaqacu waxaa la shinsanayaa biicdaa'ihi asaga siintiisa kada la siiyo sababteeda islaamu kayrihi baa la shinsanayaa yacnii dad kale hadday maqlaan ninkii hebelahay oo muslimay xoolaa la siiyey hadday maqlaan qolaa soo xaragelayo soo muslimaya asna waa la siinayaa weeyaan mu'allafatu lqulub iska soo gela asna waalmukaatabi ruuxii la kitaabeeyey kitaabatan saxiixatan kitaabo saxiixa oo min al ariqaa'i addoommada ka mida ilaa qur-aanka lagu sheegay ruuxa sayidkiisa ou yidhi haddaad intaasoo xoolaa ii keento oo sanadkiiba inta aad dhiibayso xor baa tahay ruuxa la yidhi fitrada ee waxaan rabaa ee zekada midda xoolaha iyo middan kaleba waa la sii karaa weeyaan waxaa kaloo zekada la siiyaa oo sharciga xaq ugu leh walqaarimi qofka daynoobay oo dayn macnaha dayn lagu leeyahay oo muxuu yahay wadaalika kaman qof weeyi tadaayana soo dayn qaatay daynan linafsihi buu dayn u soo qaaday waxalla daynu daynkiina waa xaaloobay waa xalaaloobay ha isku dhihin waxalla daynu daynkiina waa xaaloobay waa xaaloobay waxaa looga jeedaa xaaladii la dhiibi lahaa baa la gaaray dayntii waktigeedii baa la gaaray waa laga rabaa berri inuu iska bixiyo mana haysta wuxuu ku dhiibo shalay dayn buu soo qaatay naftiisa u soo qaatay walaa dayntii waktigeedii waa la gaaray walaa qudrata lahu awoodna uma leh calaa wafaa'ihi daynka inuu oofiyo awood uma leh weeyaan maadaama dayn lagu leeyahay daynta intuu iskaga bixi lahay baa la siinaya waxaa kaloo sekada la siiyaa waalqaazii qofkii duulay qaazigaasu almutadawici ku diintinaabay ee culamadu dhihi jireen diintinaaw almutadawici ku samafalayna waa odhan kartaa oo aan lacag ku qaadayn wa ujro ma qaato almutadawici ku tadawucay biljihaadi jihaadka min maalihi xoolihiisa jeebkiisuu ka bixiyey xoolaha uu ku duulayo oo diinta ku difaacayo oo gaalada xarbiyiinta kula dagaalamayo xoolahaas ruuxa laga hadlaa ma aha kuwa maanta ummadda dhibaatayadana laga hadli maayee dad muslimiin ah oo dawlo islaam ku dhex jira oo imaam hogaaminayo oo awaamir dawla ku baxay oo islaamka difaaca baa laga sheekaynaya weeyaan ruuxaa marka maalkiisii jihaadka ku aaday asnaa si loo raqbogeliyo sekadaa la siinayaa weeyaan qaybta ugu dambayda oo qur-aankana lagu sheegay kitaabkuna noo qorayo waalmusaafiri musaafir miskiin weeye waatan la yidhahdo waalmusaafiri waa qofka musaafirka ah safaran safray safarkaasoo mubaaxan bannaan qofka safra oo safarkiisa ou safaru macsiya ahayn ee safar shareecadu bannayday u socda oo mubaaxa waalidkiisii buu soo siyaaranayaa ganacsi buu u socdaa siyaartii qabriga nabiga u socda calayhi salaatu wasalaam siyaartii saalixiinta u socdaa siyaartii sheekh cabdulqaadir jiilaani buu u socdaa siyaartii sheekh aways buu u socdaa siyaartii waxa weeye ahlullaahidabuu u socdaa midii qubuurta baqiic buu u socdaa midii asxaabta nabigu u socdaa midii meelo kale ku aas macnaha waxa weeye siyaartu waa shay sunno ah oo loo baxo weeyaan oo nabi moxamed u baxay calayhi salaatu wasalaam ficlan wa qowlan ayaa la yidhaahdaa marka ruuxa musaafirka ah oo safarkiisu bannaan yahay sekadaasna waa la siinayaa sideeddaa sinfi ayaa qur-aanka lagu sheegay kitaabkuna sideeddiibuu noo tiriyo weeyaan haddaba sideeddooda marka la fiiriyo kulligood inta laga helayo oonbaa hadba la fiirinayaa haddii kulligood la waayo hadda inta badan waxaa la heli karaa musa miskiin waxaa la heli karaa faqiir waxaa la heli karaa ruux daynoobay waxaa la heli karaa musaafir afartaasba hadda u badan baa la yidhaahdaa mar walba intii laga helo oonbaa sekada la siinayaa weeyaan oo loo qaybinayaa wa yajibu waxaana waajibaya tacmiimu maa shay in la camimo maagaas ugu jidda la helay oo min al asnaafi asnaafta xaggooda ka ahaaday asnaaf sinf nuucyadii asnaaftii athamaaniyati sideedda ahaa sideeddii aan soo sheegnay intii laga helo in la wada gaarsiiyaa la rabaa miskiin xooluhu hadday yahaan xoolo ku filan oo kulligood waxa weeye waa la wada gaarsiin imaam maal badan haddaad qaybinayso miskiinka qaybsii faqiirkana qaybsii musaafirkana qaybsii kan daynoobana qaybsii weeyaan laakiin miskiinoo kulli iska qaado dhihi maydid fitradoo kale iyada waa ka bedelan tahay waatan la yidhahdo laakiin calaa xaasil wada gaarsii weeyaan tacmiimu maa in lagu camimo wujidda la helay min al asnaaf asnaaftan intii la helo in la wada gaarsiiyo ayaa macnaha la doonayaa weeyaan xataa caamilka haddii imaamka uu qaybinayo ama maaligiibaa qaybinaya ama naa'ibkiisii caamilka unbaa markaa baxaya kuwa kale asna waa inuu gaarsiiyo weeye sideedan intii la helo ayuu gaarsiinayaa weeyaan inta badan waxaa la helaa faqiir miskiin khaarim ibnu sabiil intii haddaan sheegaynay haddii mid ka mida la waayo ilaa laga helo meel oonbaa la dhigayaa weeye maalinkii la helaa loo qaybinayaa marka gaarsii calaa xaasil intii la heli karo waa inaad gaarsiido weeyaan oodan hal qof aadan eex aadan qayb ka mida ee aadan u eexanin eead kulli wada gaarsidaa la doonaya waalmukhtaaru wayajibu waxaa waajibaya halaahatun saddex in lagu camimo min kulli sinfin nuuc walba ila alcaamila maahani waxaa waajibaya markii maaligu xoolaha qaybinayo oo mustaxiqiintu ay macnaha waxa weeye ay kooban yihiin oo cadadkooda la garan karo xooluhuna ay macnaha waxa weeye ay markaa wada gaarayaan baa la yidhi waxaa waajibaya haddii cadadkoodu kooban yahay calaa xaasin maaligiina qaybinayo qolo walba miskiinka saddex ilaa jamac baa la sheegay masaakiin saddex fuqarada saddex kuwa daynoobay saddex inuu qoladiiba saddex ka gaarsiiya baa lagu yidhi weeyaan inuu macnaha ka siiyo ilaa caamilka maahani waalmukhtaaru sida la doortay jawaasu dafci zakaatilmaal sakaatulmaalka dhiibiddeedu inay bannaan tahay weeye ilaa halaahatin waxaa mukhtaar ah oo madhabka shaafici lagu doortay xoolaha sakaatulmaalka sakada laga dhiibo xoolaha laga dhiibo saddex ka mida dadkii hadda la sheegay saddex miskiin saddex faqiir waa waa macnaha loo dhiibi karaa waa sida la doortay weeyaan laakiin zakadu hadday tahay zakaatulmaal baa la yidhi zakaatulfitra hadday tahay fitran hadda marayna soo ma aha wayajuusu waxaa bannaan dafcu zakaati alfitri fitrada sakadeeda in loo dhiibo oo la siiyo liwaaxidin hal qof baad sii kartaa weeyaan sakada hadda fitrada ah ood dhiibayso hal qof waa sii kartaa ayada hal qof waa sii kartaa weeyaan hal qof baa la sii karaa baa la yidhi jawaasu dafci اlmaali ilى halaaثati mls waqad taqadama canhu saas weeyaan waa sida macnaha waa lasii karaa ba la yidhi hal qof baa lasii karaa weeyaan taasna waa masalada sidaas bay uga hadleen naqlu zakaadka iyada waa ka soo hadalna lama ogola ba la yidhi oo macnaha haddaan dan kalifin lama ogola weeyaan laakiin masalada naqlu zakaadka culammadu waxay dhaheen khilaaf badan ba ka taagan sida mashhuurka ku ah madhabka imaamu shaafici lama ogola haddii mustaxiqiinta halkaa laga helo madhabu imaamu abi xaniifa iyo waana kasoo hadalna iyada in la ogolay kasoo gudub weeye wa fi lminhaaj watuxfa lilimaam lcalaamati ibni xajar walasaxu waladharu mancu naqli zakaat mancu naqli zakaat weeyaan sida ku qoran madhabkaas laakiin imaam ka mid ah sheekh ka mid a culummada ee aimada shaaficiyada saddex masale wuxuu yidhi yuftaa biha calaa khilaafi اlmadhab naqlu zakaat wa dafcu zakaatin waaxidin ilaa waaxidin wa dafcuhaa ilaa sinfin waaxid buu yidhi saddexdaasba walaa yucdaa lama siiyo minhaa zakadii lama siiyo zakada nuucyadeedoo dhan ama fitra ha noqoto ama kayr ha noqotee kaafirun gaal sika lama sii karo walaa raqiiqun addoonna lama sii karo addoonkaasoo hayra almukaatabi xaalu ahaaday addoon mukaatab isaga waa soo marnay laakiin kuwa kale lama sii karo walaa sabiyun canuga yarna lama guddoonsiiyo walaa majnuunun qofka waalana lama guddoonsiiyo maxaa la sameeyaa waayihe bal tucdaa liweliyihimaa weligooda ayaa sekada la siiyaa oo loo dhiibaa ilmahaaga yarba u guddoon canugaaga waalan u guddoon ilaa isagu tasarruf ma lahani walaa banu haashim reer banu haashimna sekada lama siin karo nabigeenna diiday calayhi salaatu wasalaam waalmualib reer banu mualibna sekada lama siin karo walaa mawlan lahumaa qofa iyagu xoreeyeen oo mawlahoodii ah mawla u yihiin lama siin karo walaa qaniyun qof tanaada sekooyinka lama siin karo bikasabin shaqo ku tanaada waxau haystaa shaqo joogto ah oo u cunanta oo maalin walba ou macnaha noloshiisa ka helayo hadda waa qani kasab uu qani ku yahay weeyaan oo munfiqin mid nafaqeeyabuu qani ku yahay oo munfiqou qani ku yahana waxa weeye hadduu qofku qani yahay ama nafaqadiisu laazimatun lilmusakii am la ama muzakiga nafaqadiisu laazima ku noqoto ama yay noqone fa yamnacu faqra shaksi wa maskana wa maskanu kifaayatu binafaqati qariib aw zawjin liannahu kayru muxtaaj waa sidaas weeyaan marka ruuxii hadduu nafaqo qani ku yahay nafaqada hadduu qani ku yahay weeyaan oo zawjadii oo kaleeto nafaqada macnaha zawjkeeday qani ku tahay in uu yidhaahdo zakadii baa fakrinimo lagu siina lama ogolo weeye laguma sii karo weeyaan walaa manna lama sii karo talzamu lmusaki qofka sekada dhiiba ay waajib ku tahay nafaqatuhu inuu nafaqeeyo adiga sekada dhiibaa qofkii nafaqadiisu waajib kugu tahayna ma sii kartid oo waa maxay oo min aslin asalkii ah wa farcin faraca weeyaan wa zawjatin zawjadii wa raqiiqin addoonkii addoonkaaga nafaqadiisu waa waajib zawjada waajibay kugu tahay faracaaga asalkaaga hooyada iyo aabbaha carruurtaada ee aan waxba haysan ilmahaaga yararka ah kulli dadkaa nafaqadooda wujuub ay kugu tahay zekada inaad siidaa ma kuu bannaana halkaas waxaa noogu dhammaaday kitaabkii zekada ka hadlayey gaar ahaan zakaatulfitriga iyo zakaatulmaalka labada qayboodba waxaa noo bilaabanayaa darsigeenna berri aan uga hadli doonaa soonka faslun fi soom marka soon maadaama hadda aan ku jirno soonka ha lala socdo oo dersigiisana aad ha loo dhegaysto insha allah si aan uga faa'iidaysano ilaahay ha nagu anfaco kitaabkeenna barashadiisa camalfalkiisa iyo thawaabkiisaba ilaahay hana siiyo ramadaanka ilaahay ha naga aqbalo kumayaalka la xoraynayo ilaahay ha nagu daro oo ilaahay raxmaddiisa iyo cafigiisa iyo ridihiisaba helaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul iyo ijaaba hana siiyo halkaa waxaa noogu dhammaaday dersigeennii aan uga hadlaynay dersigeenni afartan iyo sideedaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya ee zekada wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu